ganacsigu waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa nabadda iyo dib u dhiska bulshada marka ganacsatada iyo bulshada ay helaan fursado dhaqaale oo deggan waxaa yaraada sababaha dhalin kara colaado iyo isku dhacyo sidoo kale ganacsatada ayaa kaalin muuqata ka qaata dib u dhiska bulshada iyagoo maalgelin ku sameeya adeegyada muhiimka ah sida waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ganacsiga ayaa keena wada noolaanshiyo kalsooni iyo horumar taasoo kaalin weyn ku leh xasiloonida bulshada iyo nabad waarta xuseen maxamed cali agaasimaha qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa tilmaamay in ganacsigu uu door weyn ku leeyahay nabadda iyo dib u dhiska bulshada dowladnimada sideedaba nabad ku dhisanba haddii aan nabad jirin ma jirayso wax la yidhaahda ganacsiga iyo wax laga sheekeynayo ma jirayaan ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay nabad ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay isjeceel ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay walaaltinimo iyo dadnimuu ku dhisan yahay marka marka loo fiiriyo nabadda iyo ganacsiga marka loo fiiriyo nabadda waxay tahay waxa ugu horeeya qofka bini-aadamka ee marka horeba uu u baahan yahay inuu helo qofka markuu nabad helo wuxuu dareemayaa wax la yidhaahda xasilooni xasiloonida kadib a qofka wuxuu fursad u helaa inuu fakaro goormee horta ganacsi waxaa la yidhahdaa sida caadiga eh hal abuur ama ikhtirac lala yimaaday ama meel kale laga soo guuriyo ama fikir kale hala keeno qofkaa u baahan marka inuu fakero haddii aysan nabad jirin waxaa meeshaas ka baxaayo ganacsina ma jiraayo wuxuusan ganacsi u jirinin waxa waaye ganacsiga waxaa loogu talagalay sidiisaba in laga sameeyo meel ay ka jirta sustainability xasilooni marka haddaysan xasilooni jirin qofka ganacsiga ma ku dhiiranaya inuu meesha ganacsi kasii sameeyo waxaanan ku dhiiranaynin xataa inuu ku fakero ganacsigaas inuu maalgelin kale kusii sameeyo uu sii siyaadiyo sida saxdaana ganacsi waxaa laga rabaa markii uu taagan yahay establishment faceka waqtiga dhismaha markuu taagan yahay waxaa la rabaa inuu sameeyo growth ilaa uu ka gaaro enterprise ganacsi weyn uu ka noqdo haddii marka aysan nabad jirin waxaa meesha ka baxaya fakarka hal abuurka ganacsiga ka baxaayo kalsoonida waxaa ka baxaysaa maxaa la yidhaahdaye oo ganacsigaas lagu maalgashan lahaa waxaa ognahay wadankeena islii marka la maalgelinayo nairobi ama kenya marka soomaalida ay maalgashanayeen wadanka xasilooni kama jirin qofku wuxuu isweydiinaya marka xaggee aamini kartaa oo sustainable ah oo xasiloon oo hantidaada gashan kartaa tharis wy hantida ugu badan oo magaalada islii taalla ay soomaali leedahay dadka kiyaraaya ee soomaaliya joogay waxay investigareysteen xamar meeshaay isleeyihiin waa ammaan ama waa amni ay isleeyihiin oo nabadaa ka jirtay isleeyihiin dadka kale waxay investigareysteen uganda waxay investigareysteen ethoobia waxay maalgashteen turkiga ganacsiyadu waaweyn oo dhan ay soomaalida leeda halkaasay jirtaa marka haddii wadanka uu nabad ka jiri lahaa ganacsiyada waaweyn ee ka jira islii maanta xamar ay ku ooli lahaayeen kuwa xamar ka jirna maanta juharay ku ooli lahaayeen kuwa juhar ku yaalana waxay ku ooli lahaayeen mahadaa iyo deegaanada u dhowdhow iyo way sii daadegi lahaayeen waxay noqon lahayd marka ganacsiga u kalsoon yahay meelo badan gaara oo wuxuu noqon lahaa maxaa la yidhaahdaye marka nabadda yaa furow ah ganacsiga iyo wax walbo nolosha la xiriira ganacsigu waa tiir muhiim ah oo lagu dhisi karo nabad iyo bulsho xasiloon marka fursadaha dhaqaale la ballaariyo oo ganacsatada ay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada waxaa abuurmaya shaqooyin kalsooni iyo wada noolaansho